اجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku joognay amaan ku jirnayba horta fadaaishii asxaabta guud ahaan sacd ibn abi waqaas baanan tarjamadiisii ama fadaaishiisii kuba jirnay waxaanan soo aragnay inuu sacd ibn abi waqaas yidhi aayaad qur-aanka ka mida aniga sababtay kuba soo degay kolley kuwa tacdaadkood iyo tiradoodii ama aayaadkaas baynu xadiidkaas oo dee isagoo xadiidkaa uu isagu warinaya iyo bal matalan mar adugu bal axaadiistaasaan kuba jirnay un jaanibkaa kuba tacalluqsano halkaasaan ku yar joogsanay yar baa inoo harsanayd wuxuu uhi markaa imaamku raximah اllahu tacaala xadaثana زuhayr bnu xarbin qaala xadaثana cabdالرaحmani can sufyaana can اlmiqdaami bni shurayxi can abihi can sacdin sacd ibn abi waqaas baa wuxuu uhi fiya waa aniga sababtay nasalat aniga ayay ku soo degtay baa dee kollay keligii maahay dad kale la jiraysa inoo dambaysa walaa tadrid aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy aayaddaa suuratu ancaam kuba sugan macnaa sabu nusuulkeedii baan qeyb ka mid ahaa ma dadka rasuulka ilaahay la amray inaanu eryin majliskiisa ka kaxayn kuwaas baan ka mid ahaa buu leeyahay waana tan sababtu isagaa inoo sheegayo qaala wuxuu yidhi nasalat aayaddani waxay ku soo degtay fii sittatin fii shani sittatin lix shanigood lixdaasna wuxuu yidhi ana wabnu mascuudin minhum aniga iyo cabdullaahi ibnu mascuudna lixdaas ka mid baanu ahayn bal qolooyin kalena waa inoo magacaabi doonaa ama horta bilaal oo kalena waa inoo dambeeya wakaana almushrikuuna gaaladu waxay ahaayeen qaaluu lahu mid rasuulka ilaahay kuwo ku yidhi tudni atudni ma waxaad dhoweynaysaa ahaa ulaahi kuwan miyaad soo dhoweynaysaa ood annagiina noo yeedhaysaayo inaanu kuu nimaadnoon kula fadhiisanno amaanu ku dhegaysanno aada naga doonaysaa taasay ku yidhaaheen horta kuwan majliska ka kaxee aanu kula fadhiisanoon waxa aada sheegaysana dee kaa dhegaysaneyn xadaثna abu bkr بn abi shaybta qaala xadaثna mxamed bn cabdالlahi الأsadiy can isrاaيil can اlmqdaam bn shurayxi can abihi can sacdi qaala anahu qaal sacd bn abi waqaas baa wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn maca الnabiyi slى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi maciise sitatan afarin waa jamaaco saddexa lixaan ahayd faqaala mushode dadkii muslimiinta ahaa mustadcafiintaba ahaa kaba mida faqaala almushrikuuna mushrikiintii baa waxay yidhaaheen lilnebiyi nebiga ku yidhaaheen sala allahu calayhi wasalam utrud eri haaulaa'i kuwan oo dee markaanu kuu nimaadno laa yajtari'uuna ma dhiiranayaanoo si aan inoogu soo dhiiran weeye calayna oo annaga dadkani waa iska sarraysiin iyo kibiriyo isla weyniyo oo ay ka kibrayeen saxaabadan dee marka la eego waxa weeyaan dee mustadcafiintiiba ahaa dacafadii ahaa barhkood ay mawaali ahaayeen baahnaa taasi inay iyaga majliskooda ay yimaadaan oo yaanay dhiiranin annaga nagu soo dhiiraninba qaala wuxuu yidhi markaa waxaa odhanaya sacad wa kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo wabnu mascuudin iyo warajulu nin min hudaylin reer hudayl ka mida ibnu mascuudba waa reer hudayla waa nin kale oonu inoo magacaabin oo reer hudayl kaba mida oo iyaguna saabiqiintii dee islaamkun kaba mid ahaa iyo wa bilaalun bilaal iyo wa rajulaani laba nin oo lastu aanan ahayn usamiihimaa imaka ku magacaabayo dee malaa inuu iloobayo adigu laba nin oo kale uu yidhi ma magacaabayo imaka aanan ahayn kuwa ku magacaabaya fawqaca waxaa dhacay fii nafsi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay naftiisii waxaa kuba dhacay maa shaa allahu wixii ilaahay iraadeeye an yaqaca inuu ku dhaco oo faxadata nafsahu wax kale may ahayn nimankani waa dee nimankii qowmkooda madaxda u ahaa rasuulka ilaahayna islaamnimo ugu yeedhayay hadday iyagu islaamaanna qoomkoodi iyo dadkaa iyaga madaxdooda ay yihiinna way wada islaami lahaayeen oo iyagay kuba raaci lahaayeen waana dadkii dadka ka hor joogay waxay dhibaan iyo waxay kaba celiyaanba islaamnimadka ka hor joogay bay ahaayeenoo bal markaa waa rajayn iyo damac islaamkooda uu damacayo dee haddii bal markaa ay laba joogaan majliskii aanay qoomkani fadhiina wax nuqsaana iyo wax dee kaloo iyaga uguba sugnaydna may jirin saxaabadii ama muslimiintani qolooyinkani waxay ku waayeen oo ku dhaafayeyna may jirin waa intaas bay ahayd wax kale may ahayn bal waaba intaasoo islaamnimadkii aqbalaan hadday aqbalaanna dadkii ay islaamaan dee qowmkoodii baa wada islaami iyo dadkan ay madaxda u ahaayeen qoladanna wax ku dhaafaysaa arrinka hadday majliskii markaa aanay fadhiyin may jirin dee mana ahayn iyaga taxqiirkood iyo iyada taasi ee waa arrinkan ah islaamnimo iyo rajaynteed qoomkani ay islaameen ayaa rasuulka ilaahay muu samayn ee bal malaa hami uu taa kuba hamiyey hadalkoodii uu soo yar joogsaday ay lahaayeen qalbigiisii kuba dhacday faأnzl اllahu caزa wajala ilaahay baa soo dejiyey walaa tdrud ha eryin aladiina oo majliskaaga ha ka kaxayn aladiina kuwa yadcuuna caabudaya rabbahum rabbigood baryaya caabudaya mana ahayn rasuulka ilaahay wuxuu ku dhaqaaqay ee waa arrintaas uu imaka kaba cabiray saxaabigani faxadaa nafsahu taas ama fawaqaca fii nafsi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam maa sha allahu an yaqaca waa hamigaa taa wey oo arrinkaa ha ku dhaqaaq weeye yadcuuna caabudaya rabbahum rabbigood bilkadaati aroortii iyo walcashiyi galabti oo de waa gelinka hore iyo gelinka dambe waa adraafa nahaar de waqtiyadii kalena dacwadii baryadiisa iyo cibaadadiisa way laazimayeen waa lagu fasiray dee salaad casirka dabadii iyo subaxa dabadii inay ilaahay xusayaanay dikrigiis iyo taas ay laba imanayaan salaadii lagu fasiray adu waa dadka iyagu rabbigood caabudaya waqtiyada adraafa nahaar cibaadadiisa laazimaya yuriiduuna xaal ay u jeedaan wajahu ilaahay wejigiisoo dee cibaadadan ay isaga u khaalis yeelayaan wax kale aanay ula jeedin wax kale ay ku doonayaan aan u jirin dadka caynkaasa dee waxa weeye iyaga haba eryin dee aayaddii kale iyadnoo suuro ku sugnayd suurat lkahfi oo wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum taasna waa iyaga sha'nigooduno kuwa iyagu rabbigood waqtiyada adraafa nahaar caabudaya macna iyaga macooda ku sabir weeye oo la fadhiisigood iyo la jooggood iyo taas waxay mufasiriintu soo naqliyeen inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh majlis ee inay iyagu ka kacaan mooye anugu kagaba kici jirin uu odhan jiray dadkii rabbiga iguba canaantay dee soo dhow marxaba biman caatabani illahu fii waa bacd almufasiriin ama bacd alriwaayaat siyaalo kuba timin weeye bal markaa taasba weeyaan oo dee arrinkani qeyb buu kaba ahaa aayaddanna soo degitaankeedii ay sooba degtay kollay fadaaishiisina bal halkaas baan ku dhaafaynaa saxaabigan jaliilkan baabu min fadaa'ili dalxata wazubayri dalxa iyo zubayr fadaaishoodii wax kaba mid ah ayuu baabkiisii yahay radia allahu tacaala canhuma dee afartii khulafadii waynu soo maray sacad buu kii shanaad ahaa dalxa iyo zubayrna imaka waan haynaa oo isaguna de waa tobankii jannada loogu bishaareeyey bay kaba mid yihiin abu cubayd ibnuljaraxna waa inoo iman doonaa bal tobankii jannada loogu bishaareeyey sideed buu halkan imaam muslim fadaaishoodii deyaanu wada dhammaynin be uu inoo soo naqliyey marka waxaan kuba sugnayn halkan kolley kitaabu alfadaa'il cabdiraxmaan ibnu cawf isaga halkan dikri kuma laha saciid ibnu zayd ibni camr ibni nufayl saxaabigaa kalena dikri kuma laha bukhaarina waa sida ka dhacday oo bukhaarina walow dee tartiibtan sidan ay kollay ku kala dudunaayeen inta hore khulafada mooyaane oo ama asbaqiyo oo kale iyo ama dee aqdamiye iyo waxyaalaha caynkaasi ama weyniye waxyaalaha kolley malaa tartiibtu may ahayne waa adigu laakiin dikrigoodii waa sheegay isaga kitaabkiisa isagana labadaasi saciid ibnu zayd iyo cabdiraxmaan may dhicin meelo kaleba dee cabdiraxmaan kitaabu nikaax iyo umuuro kuba tacalluqsan ha kuba wariyo iyo dee bal matalan cumar wafaadkiisii markaas dee isaga ay arrinka markii dambe ay asxaaba shuura ay ku wada daayeen oo ugu dambeynna dee markuu dadkii la tashaday la tashaday la tashaday cuhmaan dee markaa la mubaayacoodo tii baa lagu wada raacay in saciid ibnu zaydna markuu meelaha fadaaisha dhameeye siirada rasuulka ilaahay uu bilaabo ayuu islaamkiisa wax kuba tacalluqsan buu bukhaari wariyaa laakiin sidan oo kale ayaa bukhaarina dhacday oo labadaasi inay halkan kaba maqan yihiin muslimna waa saasaan arki doonaa waayo abu cubayda inoo dambeeya dalxat bnu markaas cubaydullaahi iyo zubayr ibnu lcawaambana kolley waa dadkii iyaguna islaamka u degdegay hore ugu islaamay bal lagu dhibay ee dee qoomkoodiiyo dadkoodii ay kuba dhibi jireen oo dalxa iyo abubakar iyo qariinayn baa kol kol ama qariinaan baa la odhan jiro nin dee reerkooda ka mid ah dalxa iyo abubakar waa isku jirin ayaaba kol kol iskuba xidhi jiray dee islaamnimadkaa daraaddeed iyo waa isagoo dhibaya haddaba waa isagu dalxa iyo zubayr marka la eego xagga rasuulka ilaahay dee meeshay ku kulmayaanna way yar kala dambeeyaanoo zubayr baa usoo dhow oo zubayr waxay ku kulmaan dee qusayi bay kuba kulmaan taas oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waana waxaa dhashayna camatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam baa dhashay safiya oo iyaduna dee muhaajiro ah taas oo rasuulka ilaahay eddadii ahayd baaba dhashay zubayr bnu cawaam waxaana kaloo edo ruma u ahayd khadiija bintu khuwaylid oo waayo zubayrkan waxa weeyaan zubayr ibn alcawaam ibnu khuwaylid weeye oo khadiija ayaa edo ruma u ahayd oo bal rasuulka ilahi halkaasay ku kulmaan amaa dalxa isagu dee taym muray isugu imanayaan kolley oo iyagoo reer bani taym ibnu mure muray rasuulka ilaahay kuba kulmayaan isagii abubakar xagga marka la eega intay ku gaadhayaan odayga ay ku kulmayaan iyo iyaga rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee way siman yihiinba oo iyagoo wax isma dheera abubakarna kolley saasay ayd cumar iyo sacadiya baan lahayn ruux bay isdheer yihiin oo iyagu ay la dheer yihiin bal markaa haddaba waa dee tobankii jannada loogu bishaareeyey labadoodana kolley isku waqti lix iyo soddonkii hijrada ayaa dulmi ahaan labadoodaba lagu diray oo dee iyaguna saa cali iyo cumar iyo bal maalan loo diray cusmaan iyo ay dulmi ahaan loogu dirayba iyagana laguba diray sanadii lix iyo soddonkii hijrada ayay ahayd labadoodaba waqtigaa la wada diray isku waqtiyo waa dagaalkii jamal markii uu joogay ama markaa uu dhacay oo zubayr waa ka tegey dagaalka isagoo faraa ka qaaday oo kaba tegey baa nin meelwaadi sibaac la odhanayay uu ku diray dulmi ahaan uguba diray dalxana leeb baa kuba dhacay kolley aan raamigiisa la garanayn waxaana kolley lasoo naqliyaa inuu raamigiisu ahaa marwan ibnuxakam ayuu ahaa baaba lasoo naqliyaye bal adigu isaguna kaas ayuu kuba dhintay oo labadan saxaabi waaba tan waana inoo dambaysa rasuulka ilaahay inuu mid kastaba shahid kuba magacaabay dee mashaahidiina way wada joogeen dagaaladii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal dadkii qeybaha libaaxa qeyb libaax ka wada qaatay aan dalxa oo kale maalintaas uxud marka la eego waa dadkii ugu badnaa xag dagaal oo gacantiisaaba engegtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isaga dhigi jiray waxa laguba soo ganayo dagaalkii beder ma joogina laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isaga iyo saciid ibnu zayd axad alcashara isna ayuu diray oo ceerkii iyo safarkiibu u diray qore uu waday abu sufyaan bal warkooda oo war buu diray dagaalkii markaa intay maqnaayeen buu dhacay oo markii rasuulka ilaahay bederka ka yimi ayay laba kulmeen oo dee wuu siiyeyna rasuulka sahmigoodii qaniime ahaan iyo ajrigoodiiba way lahaayeen waayo muhiimadaasay kuba maga maqnaayeenba wey waa dalxa iyo saciida bal haddaba fadaaishoodii wax kaba mid ah ayaa halkan inooguba imanaya wuxuu uhi muslim xdثna محamed بن abi bkri المqdmiy وxamid بn cmr الbkraawiy ومحamed بn cabd الأعlى qaluu xadaثna المctamir whuwa بn سulaymaan qaala wuxuu yihi mctamir بn سulaymaan samictu abi aabihii سulaymaan ibn drkhan aلtaymi can abi cثmaan abi cثmaan الnahdi waa ti ilaa mqadimadii aan soo haynay ninkan waana dee nin weyn oo mkhadram ahaa aad markii dambana in badan sii noolaay qaala wuxuu yihi abu cusmaan waa taabici markaa isagu waaqacadan ma joogin lam yabqa ma hadhin maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii bacdi tilka alayaami maalmaha barhkood allatii maalmaha soo qaatala fiihina uu dagaalamay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam hayru dalxata wa sacdin dalxa iyo sacad mooye oo rasuulka ilaahay dagaaladiisii uu galow gaalada la galay maalin kaba mida ayuu leeyahay waxaa dhinaciisa ku hadhayba ee dadkaga hadhayba waxay ahaayeen dalxatu bnu cubaydillaahi iyo sacd ibnu abi waqaas waa fadiilo weynoo dalxa leeyahay kolley maalintana maalintii uxud bay ahayd abubakar baa lasoo naqliyaa markuu maalintaa uxud soo qaado ayuu odhanaya maalintaasi waa maalin dalxo u sugnaatayba weeye rasuulka ilaahayna waxaaba inoogaba sugan isagoo yihi dee dalxa minman qadaa naxba waa noola waa dadkii dee fa minhum man qadaa naxbahudi kuwaasuu isagu kaba mid yahay rasuulka ilaahay inuu yihi maanta dhaawacyo badan baa gaadhay gacantiisii dee ay wax ku dhacayeenoo ber rasuulka ilaahay isagaba dhigayo waxyaalaha dee markaa uga dhigayo waxyaalaha lagu soo ganayana markii dambe way engegtay oo gacan engegan bay ahaydba kaanad shallaam haddaba taasba weeyaano dee kollayna waa markii dagaalku wejkii dambe uu yeeshay saxaabadiina dee ama waxa weeyaan wax tegey iyo wax markii dambe itijaahayo si loo dagaalamaya kaba lumay bay ahayd marka awqadda qaarkeed baa la gooni yeelay isagoo in yaroo kooban ay laba socoto kolley sagaal yaa iyay ahaayeen iyo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh toddoba ansaar ahayd buurtana way ku socdeen oo kolba marka uu rasuulkii ilaahay dee isla xaggaasay bay gaaladii ku soo dhowaadaan ama kuwa doonayay ay soo gaadhaanba nin baa u laamayey qoladii ansaareeda markaasuu dee shuqlinayey ilaa lagaba dilayo toddobadina way wada dhinteen oo toddobadii ansaareedba way wada dhinteenba bal markaa waa waqtiyadaas weeye markii dambe waa la isu yimiyeen can xadiiثihimaa haddaba arrinkan ah inay labadoodaasi un kuba hadheen waa xadiidkoodiibuu xaggiisa ka ahaaday oo ujeeddadu abu cusmaan ma joogin eh waana taabici ee mursal buu xadiidku noqon lahaaye wuxuu leeyahay dalxa iyo sacad baan ka maqlay cid kale imay sheegine waa can xadiiثihima saas buu sheekhu leeyahay macnaahu wahumaa xadaثaani bidalika labadoodaa ii waramay xaafid bnu xajarnatu kaba cabiro yacni annahumaa xadaثaa bidalika markaasuu abubakr ibn اlmuqrin in la yidhaaha fawaa'idiisuu kaba soo naqliya sanad kale oo laakiin muctamir can abihi ah inuu ku yidhi sulaymaan utaymi abu cusmaan wamaa cilmuka bidalik sideed kotaa ku ogaatay sulaymaan baa ku odhanaya sideed ku ogaatay in dee labadaasun mooyaane cid kaleba aanay rasuulka ilaahay dhinaciisa ku hadhin iyadoo dagaalna jiro markaasaa muxuu idhi humaa akhbaraanii bidalika waa arrinkan can xadiiimad iyagaa ii sheego taa iiguba waramay bal markaa xadiidka iyago kaba maqlay wey waana fadli weyn xdثna سعد بن سعد بن أبي وقاaص xdثna cمر الناqd qال xdثna سفyان بن عyynة عن محمد بن المنkدr عن جابر بن عبداللahi qال أنه qال سمعته يقuل سمعته waa qاaل waxaan leenahay محمد بن المنkدr baan فaacilka ka dhigaynaa محamed baa wuxuu hi سمعtu ay سمعtu jaaبirا weeye markaas damiirkan bariskiina waa dee jaaبir oo jaabir baad maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo nadaba rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalama annaasa ywma اlkhandaqi nadaba wuxuu u yeedhay oo rasuulka ilaahay dee ku booriyey ku dhiiriyey uguna yeedhay bixid la baxo oo loo baxo xaggii bani qurayda maalintii khaybar maalintii khandaq baan u jeedaa oo khandaqii baa la joogay waxaa dee la ogaaday oo rasuulka ilaahay soo gaadhay nimankii reer bani qurayda oo dhinacan dee khandaqa mooye dhinacii kale kaba deganaa madiina cahdina rasuulka ilaahay iyaga uu u dhaxeeyey inay cahdigii buriyeen waqtigaas xaaladu ay cidhiidhiga ahayd oo cadowgiina xaggan ka wada yimi jihooyinkii kale kayba yimi markaas baa rasuulkii ilaahay yihi yeedhitaanka halkan nadabahu macnaa dacaahu weeye fantadabana faajaaba weeye wuxuu yihi base lafdi bukhaari ama xadiid man yaatiinii bikhabari abi waxa weeye bikhabari bani quraydata yaa ii keenayo ii aniga qurayda ka war keenaya khabarkii reer bani qurayda markaasuu jibril zubayr yihi aniga waa tegey oo markaasaa wuxuu yihi nadaba naas nadaba rasuul llahi salى اllahu alay waslam annaasa ywma alkhandaqi fantadaba subayru subayr baa yihi anigaa kaaga warkooda keenaya oo ajiibay rasuulka ilaahay dacwadiisii uma nadabahu rasuulka ilaahay baa haddana arrinkii uguba yeedhay oo wuxuu ku dhiiriyey ku booriyey dee dacaahum liljihaadi waxaradahum cilay jihaad buu ugu yeedhayaa waanu ku boorinayaa fantadaba zubayru uma nadabahu fantadaba zubayru faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam dee waanu tegay sa inoo dambaysaa iyagii buu gaadhay diyaartoodii waaba keligii farasna waa fuushanaa iyaguna waa kuwa cahdigiiba buriyey muslimiintii dee iyo rasuulka ilaahay cahdigii kaba dhexeeyey buriyey haddana keligii buu tegeyba markaasaa wuxuu ihi markaasuu rasuulku yihi likulli nabiyin xawaariyu macnaa nebi kastaaba ku isaga khaas u ah u gaara ama naasirkiisa u nusreeye ayuu leeyahay waxawaariya zubayru ama waxawaariyi aniga xawaarigaygu naasirkaygu dee taa kalena la macna un weeyo waxa weeye aniga xawaarigaygu naasirkaygu ama ka ii khaaska ihi zubayr ibn اlcawaam weeye taas baa wuxuu yihi ayun oo bal markaa ta dambe xawaariya yo-doo la fadxiyo iyo iyadoo la kasriye labadaba way kuba damdiyeen malaa fatxadaanay horeysiyaan waxa weeyaan xawaariya zubayr ama xawaariya zubayr aniga naasirkaygu iyo khaaska iyo gaarka annaasir waqiila alkhaasa waa zubayr waa fadli weyn xadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu usamata can hishaam bni curwataha وxadaثna abu quraybi waisxaaq bnu ibrahima jamiiعa can wakiicin labada dambe waxay ka wada warinayaan xadiidka wakiic oo wuxuu yihi wakiic xadaثanaa sufyaanu kilaahumaa haddaba sufyaan iyo hishaam baa labadooduba waxay ka wada warinayaan maanta can moxamed ibn اmunkadiri can jaabir oo hishaam bni curwana maanta moxamed ibn munkadir waa taabici isaga ka weyne ayuu kaba wariyey can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalama bimacnaa xadiid ibni cuyeynata xadiidkii hore aynu imakaba soo baxne sufyaan ibni cuyeyne moxamed ibn munkadir kaba wariyey mid laba mid ah ama macnihiisa le xadaثna ismaaciil ibn اkhaliili wasuweyd bnu saciidi kilaahuma can ibni musirin qaala ismaaciilu akhbarana caliy bnu musirin can hishaam bni curwata can abihi can cabdillaahi bni الzubayri qaala kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo wa cumaru bnu abi salamata cumar ibnu abi salama waa rabiibu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waa ina umu salama waana ninkii aynu xadiidkiisa kuba soo maray inuu yidhi halkii adcima ulaab baan ahaa rasuulkii ilaahay xajrigiisa kuba sugan oo markaasuu yihi isagoo cunto gacantaydna ay xeedhaday ku wareegi jirto yaa ghulaab sami llaaha wa kul mima yaliika taas waxa kul biyamiinika wa kul mima yalika waa xadiidkeedii ninkay warinaye waa umu salama dhashay haddaba waana isla da un bay ahaayeen haddaanu midkood sanad weyneynba oo haddii cumare aniga iyo cumar ibn abi salama yowmalkhadaqi maalintii khandaq ayaanu ahayn maca niswati dumarka macooda fii udumi xasani waa dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee dumarada kale xasan ibnu haabit qalcadiisii iyo xisnigiisii maxay tahay dee markii inay muslimiintii oo rasuulka ilaahay hogaaminaya waa kuwan khandaqii tegey intii horena waa la qodayay markii dambena waa gaadh baa lagaba hayay oo iyag iyo gaaladii khandaqaasaa udhaxeeya oo meelihii dee laga soo iman kari laha laga soo tallaabi kari lahaaba dee gaadh adag baa joogay markaa waxaa dhexdooda dhacday un muraamaat iyo isturtuur ee dagaal muwaajihimay dhicin dee midhadh iyaga xaggooda ka mid ahaayo kasoo tallaabay meel kaba soo tallaabayna intii kale waa la joojiyey intiina waa tii ninkii iyaga watay ninkaasee faariskii reer bani khaaliba ahaa camr bn cabdilwad cali markuu dilay baa intoodii kalena sa cikrimatu bn abi jaaliya raggaas ay dib halkii ugaba noqdeen inahaas baa malaa wax muwaajaho saasaa dhacay oo taasna mubaarasayba ahayd markaa cali iyo dee in cabdiwad ay isu baxeenba laakiin maxaa jirtay reer quraydana waa kuwan cahdigii buriyey inay meel kalea laga iman karaa cadowguna waa badnaaye dumarkii waa laga saaray aqaladii oo xasan ibnu haabit xisnigiisii faarix la odhan jiray ayaa lagu xareeyo de waa xisni adag oo markaa aan dhibyaraan loogu soo gelayn marka albaabka loo xidho halkaasay joogeen oo wuxuu leeyahay markaa anagoo caruurtii ah dumarkii rasuulka ilaahiya baanu halkaa ku jirnay xisnigaasaa lagu jiray waa dee ixtiyaad iyo ixtiraaz wax kastaa dhici kara khaasatan reer bani quraydana xaggana bay kaba xigaan marka dambe cahdigii buriyeen oo waa tdee kutubu siyara kuma sugantay nin reer bani quraydo ahaa inuu yimi oo xisniga uu kuma wareegayo islaama taasoo kale meel helo markii dambe safiya bintu cabdilmualib hay u dhaadhacday dishay ninkii markaa fii udumi xasana xasanin fakaana wuxuu yihi waxaa le cabdillahi bnu zubayr baa leh fakaana wuxuu ahaa cumar yudaadicu lii mid i dee foorariyo oo dahrigiisa iyo dhabarkiisa weeye maratan mar faanduru waan eegayey wa udaadicu lahu isagana dhabarkaygaan dee hoos ugu dhigayey maratan mar oo fayanduru eegayo macnu waa maxay dee xisnigiina ma ku jiraan xisnigii gudihiisii waana dadkaa yaryar oo wax ka ugama muuqanayaan markaas baa kolba mid baa dhabarka laiskaga taagayey oo kii kale intuu u foororsadu kii kale dusha ugaba baxayay meelaha eegayeen haddana kan kale asay samaynayeen waa dee hadday doontaan waa afar jiro shan jirro meelahaas baabay ahaayeen laakiin waktigaa waa kan wax dabdiyey fa kuntu waxaan abu yihi acrifu mid garta abi aabbahay idaa mara marka uu maro calaa farasi isagoo faraskiisa ku sugan fi silaaxi hubkiina wata ilaa bani qurayda meeshuu soo marayey dee mar uu sii socdaiyo mar uu noqonayaba waa bihi oo faraskiisii fuushanoo hubkiisiina wata oo sita qaala qaaladan faacilkeedu waa hishaam bnu curwa sanadka inoogu sugnaa bal ruux kale ha u qaadinede ama dabdista qaala wuxuu ihi hishaam wa akhbaranii waa ii waramay cabdاللahi بن curwata waa walaalkii can cabdالlahi بn الزubayr qaala inuu yihi oo waa maxay macnuhu hishaam بn curwa xadiidka iyadoo weliba ay midi ziyaado leedahay eeg mid baa ziyaado leh in ayaa waxa uu ka wada maqlay aabihii curwata بn الزubayr oo cabdالlahi بn الزubayr oo walaalkiiya ka warinaya iyo qaybna wuxuu kaba maqlay walaalkii cabdالlahi بn curwa aabihii kama maqlin markaa qaybtaas ee walaalkii cabdالlahi بn curwa oo isaga ka weynaayo cabdالlahi بn zubayr oo adeerkiiya markaa kaba warinaya ayuu kaba maqlay intii horeu aabihii ka maqlay waa kaa inoo sheegay ziyaado kale oo uu walaalkii ka maqlay walaalkiina cabdالlahi بn zubayr inuu kaba warinayo ayuu imaka dib u sheegaya wuxuu hi qaala markaa hishaam baa yihi وaأkhbaranii cabdالlahi بn curwata can cabdالlahi بn zubayr qaala fadakartu dalika liabi dagina tii hore maxaa ku sugnayd waan arkay uun oo waxaan arkaya aabbahayo saas dee halkaa socsocdo ama marayo kolna uu sii socdayo kol uu soo socdo markii dambe laysu soo hoyday ayaa arrinkaas baan u sheegay liabi aabbahay faqaala wuxuu yidhi wa ra'aytanii yaa bunaya miyaad i aragtay inankaygiiow qurtu waxaan nacam haayo waan ku arkay qaala wuxuu hi ama wallahi baan ku dhaartee laqad jamaca lii rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ii jamciyey oo ii kulmiyey aniga yowma idin maalinta abaweyhi labadiisii aabbo waa abihii hooyadiio faqaala wuxuu yihi fidaaka abi wa ummi waa si aynu sacadba kuba soo maray waa kelimo dee waxa weeyaan waa camalka weyne uu laba yimi iyo tashjiici iyo muujin inuu raalli kaba yahay aabbaha iyo hooyaday baa fidahaaga ah taas weeye waa markii intuu dadka uba yeedhay dee bixid iyo warkooda oo la keeno uu isagu yihi aniga aniga ee uu isagu tegey ayuu yihi fidaka abi wa ummi marka intan waa inta cabdillahi bni curwa an markaa can cabdillahi bni zubayr buu intan kaba wariyey hishaam bal in xadiisku waa inoo socon doonaa haddii la yidhaaho intan horena alfaaddiisa waataan aragnay aludubna kollay aadaabna waa lagu jamciyaa oo cunqun iyo acnaaq oo kale kolkol waxa weya aadaabta waxaaba yidhahan waa idaab jamaci sida akam iyo ekam oo kale ee waa xisnigaan nidhi sheekhu halkan wuxuu leeyahay hadal buu leeyahay waxaa xadiidka inoogu sugan buu yihi ilmaha yar dabdigiisa iyo wax kala garashadiisa iyo waxqabashadiisu inay xasilayso ay suurtagalba tahay ama daliil u yahay inay xasilaysaba isagoon shan jirba gaadhin oo afar jira marka taa wuxuu ku cileeyey ibnu zubayr wuxuu dhashay sanadii hijirada ayuu dhashay madiinuu ku dhashay waa tii markii dee ay sooba gaadhay uun ayay dhashay oo ay soo hijroodeen rasuulka ilaahiyna iyo way ka yar dambeeyeen iyo dee aabaheediyo way ka dambeyseen marka wuxuu sheekhu ka cabiraya halkan khandaqna waxay sanadii afraad ee hijrada cala saxiix oo markaa sanadii koowaad hadduu dhashay bal qaybaheedii hore khandaqna sanadii afraad ay dhacday qaybteedii dambe waaba afar jir aan buuxin buu markaa noqonaya afar jir aan buuxin buu noqonaya oo markaa wuxuu leeyahay waqtigan uu qisadan dabdiyey cabdullaahi bnu zubayr afar sanadood uu ka yara marka arrinkaa waxaa radini ugu sugayay buu leeyahay jumhuur muxadisiin waxay yidhaaheen oo ah ilmaha yar haddii xadiis uu maqlo majlis sidan oo kale a la keeno oo la maqashiiyo samaaciisaasi inaanu ansaxayn oon la tirsanahayn ilaa uu gaadho shan sannadood oo shan jir uu gaadho marka sheekhu wuxuu leeyahy de kutubtiisii musalaxa taa kuma odhanoo deesooda kuma soo qaadaye qowlka sawaabkiina waxa weeyaan buu leeyahy in samaacu ansaxayo kol haddii tamyiis la helo xataa afar jir haba ahaado hakaba yaraadee kole aduu tamyiis leeyo waxaan dabdinayu qabanayo garashadii uu wax kala gartou khitaabki wixii lala hadlayna uu jawaabteedii celinayo waa xasilayaa dee ibnu zubayrna manqabo iyo fadiila ugaba sugana dabdigiisa fiicnaa bal intaa horta sheekha hadalkiisa aan soo wada naqliya bal in laba arrimood baa malaa yar ku yar sugan mid weeyaano sheekhu wuxuu yihi khandaq waxay dhacday sanadii afraad ee hijrada cala saxiix buu dhacay kolley waa imaam marka la eego maqaasidiisana la yidhaah waaba asax almaqaazi kitaabkeennana kuba soo noqnoqday isagoo naafic kaba warinaya muuse bnu cuqba qowlkiisii weeye wuxuu ka dhigay inay sanadii afraad ahayd imaam malikiyana waa say kuba raaceen oo dee taasay kuba tegeen inay sanadii afraad ee hijrada ahayd kolley bukhaarina qowlkaa muuse ayuu soo naqliyaa waxyaalo kaleo xadiid ibnu cumaroo aynu hore meel jihaadya kuba soo marayna wuu soo naqliyaa uu kaba dhigay uxudna inuu afariyo toban jir ahaa khadaqna shan iyo toban jir ahaayo markaa dee uxudna sanadii saddexaad baydo hadalkama taagne uu ku xoogeeyaa bukhaarina malahaas u iilanayo weeye waxaana jirta ibnu isxaaq oo kale iyo dee qolooyinkii kale makhaazidu waxay ka dhigeen khadaq inay sanadii shanaad ahayd markaa sheekhuba cala saxiix buu yihi bal dee dhinaca kalena waa la raajax yeelayba xaafid ibnu xajar iyo waatay leeyihin waa dee taasaa muctamada sababtuna waxa weeye dagaalkii uxud sanadii saddexaad buu dhacay taasi iyada khilaaf kama taagno beder baa sanadii labaad ahayd uxud markii la joogay ee dagaalkii u joogsadayna abu sufyaan baa ballan qabtay yidhi waynoo beder iyo kal dambe rasuulka ilaahayna uu aqbalay waana tii bedrulmawcid laba odhanayo laakiin iyagiibaa hadhay muslimiintuna way tegeen oo dee markaaba soo dee waa adigu way tegeen iyadoo wax suua iyo wax xumaanoo asiibay tirinna wanaag bay laba soo noqdeen iyo fadli ayay laba soo noqdeen oo dee badrulmawcidna sanadii afraad bay noqonaysaa marka khadaqna sanadii ka dambeysay dhacday waa sanadii shanaad oo bal marka la eego haddaan jaanibkaa eegno iyo mucdayaadkaas waxay keenaysaa sanadii shanaad in ay ahayd laakiin shawaal hadday dhacday isagana aan idhaahno sanadii koobaad bilaheedii hore u dhashay kolley shanta sanadood umay buxsamin hadduu shan jir ah waa afar iyo biluu noqonaya markaasba kolley shantii sanadood uu ka yaryahay taasi iyada waa mid xaggan kale sixadan marka la eego samaacana dee kolley arrinkoodu waa tamyiiz e waxay yidhaahaan ruuxa wax kala garashadiisa iyo inuu hadalka dadka uu fahmuu jawaabtii celiyo oo bal matalan tamyiis iyo waxqabasho yeesho qaaliban markuu shan gaadho ayay kuba xasishaa markaa taasay deete ugu xadeeyeene dee arrinku maaha asal ahaan inaanu cilmo shan jir gaadho mooyaane inaanu tamiis yeelay waata aragno saddex jir wax kastaba garanayo si kastaba aan imakaba arkayno oo dee tamiisku markaas xataa suyuudi alfiyadiisa dee markaasoo markaa bukhaarina kale tarjama udhigtaa kitaabuulcilmi mataa yasixu samaacu sagiir markaasu xadiid shan sanood ay kuba sugantay soo arooriye laakiin sifaa buu kaba dhigtay isagoo waxyaalaha sheegabaye marka suyuudi oo kale markuu sheegay arrinku inuu shardigu yahay marka raawiga dee samaac loo qorayo inuu tamiis xaasilay ayuu yidhaha wagaaliba yaxsulu in khamsan kabar faxadahu ljullu bihada wastaqaro inta badan tamiiskaa waktigaa xasila yidhaahaan saasay deeta intoodii badnayd waa intoodii badnayd ay ugu xadeeyeenoo istilaaxoodna kuma sugnaaday waxaa caadadoodu ahayd ilmuhu hadduu shan jir gaadho ama uu ka yar weyn yahay oo majliskan oo kale la keeno dee kutubtuna kolley inagu diraayin baan ugaba jeednaa iyaga riwaayaduna dee muhim bay ahayd majliska ugu horeeya ayaaba dadka magacyadooda la qorayo lagu qorayo kitaabkii meel kamida intii joogtay samaacoodii hebel iyo hebel iyo hebel baa joogay xataa dee wuu soconaysay taas oo maalin kasta wax la qoray ahayd oo la dabdiyo oo si waxa riwaayadiisii si loo ogaado deetay odhanayeen ba imaka kutubta qaarad kasta dee waa kaas hebel fowt buu lahaa ayaamaa dhaafay oo kale bal waxay qorayaan imaka ila makadaasay ku qorantahay ibnu salax markii sunadulbayhaqi alkubra mujaladka sideedaadii laga maqlayay oo majaalisteedna wixii ay dabdisan tahay oo dee iyo intii mujaladka saaqaatay waa ibnu salax imaamkii ahaayoo kale dadkii baa hebel iyo hebel baa joogay markaas hebel fowt buu leeyahay hebel iyo hebel way sheekaysanayna awqaadda qaarkeed baa ilaa imikadan qoran awqaadda qaarkeed oo ujeedada sanaacoodii waxbaa kuma jira markaasay qorayeen hebel iyo hebel oo kale awqaadda qaarkeed way loodayeen ama uu loodaya hebel kitaabkii qor ilaa imikadaba noogu dabdirsanta kuma jira waa la loodaya hebel kuwaasi way sheekaysanayeen kolkolo dee casharkii socda ayay sheekaysanayeen waa ibnu salax markii laga maqlayay bal marka waxa weeyaan marka caadadan maxay muxadisiinta noqotay ilmuhu shan jir hadduu gaadho qoladaa la qorayo samiica loo qori jiray waa maqlay oo dadkan samaac uu ku jiray dabaqada simaaca laakiin shan jir markuu laba jir bay geyn jireen gujir bay geyn jireen majaalista way geeyeen beriha dambe dee ijaazadii way uqaadi jireen yaroo gujira ijaazadii loo qaadaya kol kale markaasaa maxay qori jireen kol haddii uu ka yarya shan jirna markan dibaaqda la qorayo ama umuuraha la qorayo waxa qoran xadara waa joogay ama uxdira taasay qorayeen markaa uxdira ama xadara haddii ruux loo qoro oo dibaqdaa ku aragtaan macnaha wuxuu yahay shan tir buu ka yariyey ruuxaasi shan tir buu ruuxaasi kaba yariyey haddii laakiin shan tirba uu gaadho oo nin kitaabkii maqlo berigu weynaadada kitaabkaa uu shan tirka kuba maqlay ayaa isagii laga warinaya oo sanadkiibuu kaba mid yahay oo dee isagoo siddeetan gaadhay ayaa shan tirkiisii loo baahanaya waa kita shaq siddeetan sano hortoodba dhintay oo isaguna shan tirkiisii uu joogay dee waa sanad aad u caariyuu noqonayaan laba arki karahayn isagoo kale adigu bal taas jirto waa masalada u ishaaraya iyo ka dhow waan kaba baxnay mawduucan kuba jiray وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu usamata can hishaami can abihi can cabdillahi bni zubayr qaala lama kaana markuu ahaaday yowm اlkhadaqi maalintii khadaq kuntu waxaan aha ana aniga iyo wacumar bnu abi salamata fi اludumi xisnigii baanu kuba sugnayn aladii xisnigaas iyo qalcadaasoo fiihi niswata dee beryaha horena magaa dadkaa magaalooyinka lahaa waa xusuun bay lahayn had iyo goor weerarkaa badnaa iyo qalcadahaas waa la lahaa markaa xusumkaa xisnigaa dumarku ay ku sugnaayeen yacni niswat nabiyi sala allahu calayh wasalam dumarkii rasuulka ilaahiya baa joogay halkaa wasaqa alxadiida xadiidkiibuu kaxeeyey bimacnaa xadiid ibni musirin oo maanta eeg hishaam waxaa ka warinaya abu usaama markii horena waxaan soo aragnay cali ibnu musir haddaba abu usaama xadiidkii waa wadayo xadiidkii ibnu musir oo kale ayuu ahaa fii hada isnaadi ay bihada isnaadi waa isnaadkiisii macnaa baa weye laakiin muxuu yihi walam yadkur muu sheegin cabdالlahi bna curwata fi lxadiidi iyadaa qeybtan dambe uu yihi waxadaanii cabdالlahi bna curwa intaa muu sheegin walaakiin haddana dee intii hore kumuu gaabsanaynu aragnay iyadoo lagu uu ku gaabsaday riwaayadii hore ina musir eh walaakin adraja waa abu usama waa geliyey oo alqisata qisadii fii xadiidi hishaamin can abiihi qisadan dambe curwo kuba sugnayd cabdاllahi bni curwa can cabdاllahi bni zubayr xadiidkii hishaam can abiihi unbuu ku dhex daray can ibni zubayr can abiihi can ibni zubayr oo ujeedadu waxa weeyaan riwaayada marka la eego abu usama idraaj baa galay idraajkuna wuxuu ugaba yimi intan cabdillaahi bni curwo uu hishaam kaba maqlay isagoo cabdillaahi bni curwo aan magacaabin buu qisada qeybtaa dambe ayuu ku daray un qeybtii hore ee uu aabihii kaba maqlay bukhaarina raximah llahu tacaala saxiixiisa xadiidka markuu sooba dhigtay isagoo ka warinaya can cabdillaahi bni mubaarak waa imaamkii imaamkaa hishaam bni curwo kaba warinayey qisadu iyadoo dhan bay ku wada sugan tahay oo an hishaam bn curwa can abihi oo marka waxaa weeyaan tan muslim ay noo cadaynaysaa riwaayada bukhaari in idraa jiro oo riwaayada bukhaari ma kala soocna cabdillah bn mubaarag baa hishaam bn curwa kaba wariya can curwa can abih markaa dee can hishaam bn curwata can cabdillahi bn zubayr an abihi dee can cabdillahi bn zubayr saasuu kuba wariyey intana way laba socoto markaa riwaayada muslim ee kala saartay ayaa idraajinu riwaayada bukhaari jirana bal dee daliil quba awey وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna cبدالعaزيز عن بن محمد عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرaةa أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kana wuxuu aha calى xrاء waa buurtii xra waana halkii dee rasuulka ilaahay waxyigu markii ugu horeysay uu kuba yimi qaaru xra taasba wey waa buurtaa godkaasi kuba yaalo ayuu korkeeda ku sugnaa buurtay dusha ugaba baxeen huwa isaga iyo wa abubakri وacmar وcثmaan وعaliy وعلي وطلحة والزبير qolooyinkaa badan waa abuبكر iyo cمر iyo cثmaan iyo عaلي waa fartii khلaفada ahaa sidoodii bay u tartiibsan yihiin sheekhaale نسqooyinka intooda badan waxaaba dhacay cali in la horeysay oo lata dambe san ay dhacdeen lakin wowdi koley tartiib ma faa'idaysteen iyo طلحة iyo زبير maxalushaahidkuna imika waa labadan dambaa dee fadligoodii aan kuma jirnaa halkan baa manqabo ay leeyihin ay noogu soo inoogu sugantay qolooyinkaa horena way raacayaan fataxarakat waxaa dhaqdhaqaaqday gariirtay un asakratu waa dhagixii ay kuba taagnaayeen ayaa dhaqdhaqaaqday faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi ihda xasil joogso oo imika waaba tan oo dee lafdigii sakradii waa lafdigeedu waa muanas daahirku waxaa la yidhaha ihida-i taas halka dambena famaa calayki laakiin waa kan oo waa la tafkiiriye sababtuna waxa wey dee sakradan buur bay kaba mid tahay dhagaxa keligii ma dhaqdhaqaaqan buurtii baa dhaqdhaqaaqani kuba yimi waa buurtii baa gariir kuba yimi markaasuu rasuulka ilaahay yihi de waa bimacnan markaa jebele ihda xasil oo deganow famaa calayka korkaaga ma ahaanin ilaa nebiyu nebi aw صdiiqu صdiiq aw shahiidu macnaa dadkan korkaagii waa intaasuma isugu jiraan nebi waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh صdiiq waa abubakrin صdiiq wey shahiid waa intoodii kale waana dee mucjizo mucjizaadkii rasuulka ilaahay kaba mida oo intan kaleba waa la dilay oo dee dulmina waa lagu dilay cumar waa ninkii abulula waa ka isagoo salaad subax kuba jiroo galay dilay cusmaanna waa tii daartiisii laguba dilay nimankii suwaarta ahaa ee iyaguna dulmiga kuba dilay calina ina murjim isagoo salaad subax dee doonayaba ama masjidkii soo galo taasa ayuu dilay dalxa iyo zubayrna waa taan sheegaynay maalintaasoo intiiba dulmi baa lagu wada dilayo ruuxa dulmi lagu dilayna waa shahiid dee waana shahiid axkaamta aakhiro ayuu shahiid ku yahay walow umuurahan kale dee la maydhayo lagu tukanayo taas la maydhayo laguma tukanayo bal markaa arrinkani waxa weeyaan dee waa mucjizaad rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh uba sugnaado haddee uu kaba warramay qolooyinkani inay shuhado yihiin waana siiba dhacday dee fadiilo ay qolooyinkani leeyihiinna oo fadligaa weynay leeyihiinna way nooguba sugantay ruuxii way joogeen way maqlayeen hortiisa in wanaagiisa laba sheego haddii aan looga baqnayn inuu iscajab geliyo halkaa quruur ugaba yimaadana dee waanay dhacday oo kolley way soo noqnoqotay taasi waabay noogaba sugantay lakiin ciddii quruur loogaba baqan iyo ama icjaab iyada dee taasi waa kaa uu kuba yimi demi xagga ruuxii oo wejigiisii ama isagoo hortiisa lagaba ammaano waa ciddii quruur loogaba baqanayo ama inay isla isla weynaadeen xadaثna cubaydاللahi بn mحamed بn يزيid بn khunaysi وaحmed بn yuسuf kolley waa malaw nin xadiidkan leh aadna waa u dambeeyo muslim wax yar unbaabu kaba geeri horeeyey malaa sanado yar un أحmed بن يوسف الأزدي qال أحmed بن يوسف lakiin kitaabka u kusoo noqnoqdaay qالa xadaثna إسmاعيل بن أbي uweysi qال xadaثnii سulaymaan بن بilaal عan yaحya بن سacيidi وأnصاrي عan سهيل بن أbي صاaلح عan أbيه عan أbي هurayrata أna رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم kaana wuxuu ahaa عlى jabل xrاaءi buurta xiro ayuu kuba sugnaa fataxaraka eg waa buurtii baa dhaqdhaqaaqday maha dhagaxoo keliya buurtii unbaa dhaqdhaqaaqday faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam uskun xasil oo deganow xiraau yaa xiraau xerow deganow weeye famaa calayka korkaaga ma ahanin ilaa nebiyu aw saduuq aw shahiidun wacalayhi buurta korkiisana waxa ahaa amaxaal buu rasuulka ilahi laga hi calayhi buurta korkiisa uu ku sugan yahay annabiyu salى اllahu عalayh wasalam wa abubakrin wacumar wacuثmaan wacaliyu wadalxatu wazubayru wasacd bn abi waqaasin radia allahu canhum riwaayadan sacd baa inoogu soo biiray xalay markaan soo haynayna waxaan nidhi waa tobankii jannada loogu bishaariyey ninkii geeri ugu dambeeyey bes buu u dhintay wuxuu ku dhintay halkii uu deganaayo qas guriga kaba dhistay oo madiine aada ugaba yar durugsanaa markii dambena madiina iyo baqiic baa laguba aasay halkana waxaa nooguba sugan in isaguna shahiid yahay markaa sheekhuna raximah llahu tacaala wuxuu kaba soo naqlinayaa qaadiciyaan inuu yihi isaga shahiid waxaa looguba magacaabay sacd ibn abi waqaas liannahu mashhuudun lahu biljana oo dee janno ayaa isba loogu markhaati kaco xaggaas bay shahaadadiisu ay noqonaysaa saxaabigan jaliilka isaga xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna bnu numayri wcabdatu qaala xadaثna hishaam can abihi qaala qaalat lii caaishatu waxaa odranaya curwaة bnu zubayr caaisha waxay ugu tidhi oo hooyadii bay walaalo ahaayeen abawaaka labadaada aabbo dee waxaana weeye mid waa aabihii zubayr midna hooyadii asmaa aabaheed weeye waa abubakrin taasay ujeedaay wallaahi baan ku dhaartee min aladiina kuwiibay kaba mid yihiin istajaabuu ajiibay siintiiyo taadu dalab maaha bimacnaa ajaabu weeye ajiibay lilaahi ilaahiyo warasuuli rasuulkii min bacdi maa asaabahum lqarxu intii dhaawaca iyo dee uu gaadhay dabadeed iyo jaraaxaadkaa badani taa dabadeed dadkii ajiibay bay kaba mid ahaayeen bal waan yar eegi doonaa qisadan ay ishaaraysaa waxay tahay ama aayaddan dee waxa weeyaan ay tilmaantay arrinkay kaba hadlaysay horta labadan dariiq baan raacinay caranka marina وxadثna abubakr بn abi shaybata qaal xadaثna abu usamata qaal xadaثna hishaam bhada اisnaadi wazaada wuxuu ziyaadiyey tacnii waxay ujeedaa ababakrin wazubayra abubakr iyo zubayr dee labaduba way dhaleenoo midna hooyadii buu dhalay midna isagaba aabihii weeye xadaثna abu kurayb mحamed بn اcalاaء qaal xadaثna wakiicu qaal xadaثna ismaaعiil can ilbahiyi can curwata qaala qaalat li caaishatu kolle bahiyi horena waynu usoo maray waa nin cabdillaahi bnu yasaar la yidhaaho oo dee aynu hore usoo maro taabica isaguba kitaabka hore aynu ugu soo aragnay ninkaas baa muxuu curwu kaba warinaya curwa yihi qaalat li caaishatu caaisha waxay ugu tidhi oo caaisha waxay ugu tidhi kaana waxay ahaayeen abawaaka labadaada aabbo labadaada aabbo min aladiina kuwii istajaabuu ajiibay lilaahi ilaah iyo warasuuli rasuulka min bacdi maa asaabahum lqarxu qarxigu intuu asiibay dabadeed bal adigu arrinkan ay kolley ishaarayso ilaah baa wuxuu subxaana wa tacala aladiina istajaabuu lilaahi warasuuli min bacdi maa asaabahum lqarxu iladiina axsanuu minhum wataqow ajru cadiim waa kuwii ajiibay ilaahay iyo rasuulkiisii intii qarxiga iyo dhaawaca iyo jiraaxaadku ay asiibeen dabadeed dee kuwa iyaga kuwadaa wanaagga sameeyey ajri weyn bay leeyihinee ilaahay kaba cabsaday arrinkuna wuxuu ahaa maalintii uxud markii dagaalku dhacay kolley dad saxaabo badan baa lagu dilay intooda kalena dee waxoogaagii markii hore baxay mooyaane dhaawac adag baa gaadhay oo aada iyo aad baa dhaawaca uu uguma badnaaba oo bal waxaa ku adkaaday dadkoodii inay aastaan oo waa taa laysu geygeynayey laba iyo saddexiyo laysu geynayey waayo intoodan joogtaana dhaawacu waa badnaayo rasuulka ilaah iyo saxaabadiisa iyo dad baa dee saan dalxaya baan sheegayno intaasoo nabarba kuba yaaleen maalintii labaad markay maanta oo kale dagaalka dhacay maalintii labaad baa rasuulka ilaahay wuxuu kaba baqday nimankii dee way arkeen masri bidaayadii inay heleen oo dad badan ay laayeen intii kalena ay dhaawa ay markaa dhaawaceen oo kale laakiin cid ay qafaasheen oo ay la tegeen iyo xoole ay qaniimseen midna maba jirin inay doonaanba dee kol haday maanta ay jilicsan yihiine aan dib ugu laabana ciidankoodna u badnaa taas baa rasuulka ilaahay kaba baqday dadkiibuu uguba yeedhay inay nimankii la raadsado laga daba tago markaasuu weliba yidhi ruux shalay joogay mayo ruux kale yaanuna raacin dadkii aan shalay ka hadhay waa diiday waa dadkii jade dadkaasna dad wada dhaawacan bay ahayn oo rafaadsan rasuulka ilaahay oo ilaa toddobaataneeye raakib hogaaminaya ayaa baxay oo ka daba tegay iyaguna ficlan way iscanaanteen oo yidhaaheen dee maxamedna maydaan dilin dad aad soo qafaalateen oo dumarkoodii iyo dee laa muxamadan qataltum walaalkawaaciba ardaftum bisa maa sanactum baa yidhah ujeedadu qaniimada maydaan helin iyagoo taa leh ayaa bal maalan dee ay maqleen haddana rasumalatiyo deetay meeshii kaba yaaceen waana arrinkii rasuulka ilaahayba uga baxay dee adigu way carareen markii ay isidhaaheenba dee ciidan kaluu soo kaxaystay iyo dad kaluu laba soo baxay haddaba arrinkaas bay ahaydoo waa tan la yidhaha waa ghazwatu xamraa ilasad ilaa rasuulka ilaahay meel xamraa ilasad la yidhaha buu gaadhaye aayaddu taasay kuma soo degtay waana tay sheegayso oo abubakar iyo zubayrba way kuma jireen akaabirta saxaabadu way ku wada jireen maalintaa wax aan dee shalay joogin inuu rasuulka ilaahay u ogolaaday jaabir ibn cabdillaahi baa jiray cid kale may jirinoo jaabir aabihii baa reebay oo u diiday dagaalka oo dee cabdillaahi ibnu xaraam oo yidhi hablihii toddobada ahaa mala walaalaayn ama sagaalkaa buu yihi bal haddii aan wax noqdo bal kuwa u hadho isagaa ka joojiyey laakiin aabihiina waa la dilay maalintii baa la dilayo rasuulka ilaahay buu dee takaba idan dalbo isaga u ogolaaday oo dee arrintaas waalidkiisa ayuuba hadhay waalidkii baa kaba reebay marka ilaahay baa aayaddan soo dejiyey aladiina istajaabuu lilaahi warasuuli waa kuwii ajiibay siintiyo taadu waa dalab ma faa'iideynayso markii rasuulka ilaahay bixidda ugu yeedhay aqbalay ee yeelay dee ilaah iyo rasuulkiisii iyagoo weliba dhaawacan dad baa jiray ansaar ahaa laba ninoo walaalo ahaa aada u dhaawacnaa socon kari la'aa haddana waxay diideen inay rasuulka ilaahay kaba hadhaan kolba mid baaba haddii la doono la yar qaadaya markuu socon kari waayo oo kale oo taasaa dee tahay jirtee barhkood baa dee isqaadi markay socon kari way dhaawacan yihiin haddana waxay diidanaayeen inay hadhaan haddaba kuwa caynkaasi ajri weyn bay leeyihin oo markaasay ku leeday dee fadiiladaasay lahaayeen oo waa qoomkaasay aabbahay labadaada aabbo subayr iyo abubakar kaba mid ahaayeen baabu min fadaail abi cubaydata bn اjaraaxi radia allahu tacaala canhu casharadii waa ninkii inooguma dambeeyey intii halkan kaba sheegayay saa sheegay cabdiraxmaan ibnu cawf iyo saciid ibnu zayd inooguma sugnoo tobankii kaba mid aha kitaabka halkan waana sida bukhaarina kuma sugan saxiixiisa dhacday fadaailka saxaabada marka uu marayo horta abu cubaydat bn jaraax kale cabdillahi bn camr ibn jaraax waa saxaabigan magaciisa laba yidhaahaa manqabadiisa iyo fadligiisu waa inoo dambeeya waana dadkii rasuulka ilaahay dee hore u raacay ee islaamkaba u degdegay waana axad alcashara dee aada iyo aada uba qiimo badan buu ahaaba marka la eego tobankii jannada loogu bishaareeyeyna dee abubakar uun dabadi waa ninkii labaad ee dhinta weeye oo daacunkii camawaas buu kuba dhintay khilaafadii cumar isaguna halkaa amiir uu kaba ahaa rasuulka ilaahay meel dambe isagaa malaa ugu yar durugsan oo fihri bay ku kulmaan oo fihri bay isugu yimaadaan weliba xagga marka la eego tirada oo kale isagu halkii buu fadhiyey marka la eego abu cubayda oo dee ilaa shan iyaba udhaxaynayo oo wuxuu la siman yahay marka la eego xagga nasab ahaan cabdimunaaf cabdinaaf nin ba adigu kolkol culimada qaarkood nin kale kuba daraano ama haashim buu la sinaanaya ama cabdimanaaf marka la eego xagga abtirsiinta iyo xagga tirada marka la eego cid ay kuba kulmayaan ee waa saxaabiga jaliilka aminu hadihi اlumma daacunka camuwaasna kuba dhintay fadligiisna waaba kan xadثna abubakr بn abi shaybata qaale xadaثna ismaaciil bn culayata can khaalidin xa وxadثnي زهير بن حرب قال xadثna إسماعيل بن علية قال أخبرنا khالد والحdاء عن أبي قلابة قال قال أنس قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahy wuxuu yihi إنa لكuلi أمة umad kasta waxaa u sugnaaday أmيiنا ruux aamin ah dhow kalsoon yahay oo أmaanadiisu ay aad iyo aad u badan tahay وإنa أmيinana haddaan nahay umada محamediyada weeye أmiinkeedu saxaabada kaleba ammaanadaa way lahaayeen oo akaabirta saxaabada ee barhkood ay kaba fadliga badnaayeen ammaanadaa way lahaayeen be laakiin waa khasri siyaada waa in dheeraadu isagu lahaa waina amiinana amiinkeenu ayatuha lummatu macnaa ummadan yaha ummad yaha oo waaba de haddaan nido kaba dhigno ummad yaho oo de ummadanay ummadan maxamediyada haddii ikhtisaas lagaba dhigo alummata laba nasbiyana kolley labada wejba way soo naqliyaan waxaan ujeedaa oon khaas yeelayaan hadalka ula jeedaa ummadan eh abu cubaydata bn اjaraaxi wey waa saxaabiga jaliilka abu cubaydata bn اjaraaxo sheekhu wuxuu halkan culimada kaba soo naqlinaya inuu yihi amaanadu mushtarakatu baynahu wa bayna gayrihi min aلصaxaaba isagii asxaabta kaleba ammaanadu way ka wada dhexayso dadka ummanada ah ayay wada ahaayeen laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh barhkood buu ku khaas yeelay sifaat iyaga ay dadka kale dheeraad kala lahaayeen ama iyaga u qaalib ahayd oo cusmaan waa taa aynu soo maray inuu xishoodkiisu ziyaadaha iyadoo intii kaleba ay wada lahaayeen bal xadiid tirmidi wariye xaafid ibnu xajarna halkan yidhaha sanadkiisu waa saxiixe laakiin waxaa la arkaa qeybo kamida irsaal inuu kuba jiro ayaa bayn arxamu ummatii biummati abubakrin wey waa raxmo ziyaadou lahaa rafa rafadaas may keenin markay diinta arrinteedu noqotoiyo bal maalan taas inuu dee noqdo ruux jilicsan oon waxqabanayna waa kaa xurubtii ridada iyo dee wuxuu kaba yeelin la ogyahay waashaddhum fii diin illaahi cumar bal maalan wa asdaquhum xayaaan cuhmaano taasba waxaa xadiidka kuba sugnayd xalaal iyo xaraam ninka ugu yaqaanaa waa mucaadi ibnu jabal cilmiga faraa-ida ninka ugu yaqaanaa waa zayd ibnu thaabit inka ugu qiraa'ada iyo xaggaa ugu aqoon badani waa ubay ibnu kacab aminka hadi lumma xadiidkana way la socotay waa abu cubaydata ibnu ljarax ujeedadu markaa khisaashan dee walow asalkeeda hore la wadaagsanayo laakiin kan ama arinkan wax ziyaado ah oo dheeraadu dadkii kale laba dheeraa oo isaga miise uu leeyahy khaaso uu leeyahy laguba tiriyo ayuu ruuxani kuba sifooba sidaas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh umuuraha asalkeeda ay wadaagsanayaan laakiin barhkood ay jaanib dee dadka kale ay laba dheeraayeen ayuu sidan kuba sifeeyo tan bay noqonaysaa siday culimadu yidhaaheen xadaثnي cمr الناqd qال xadaثna cفاn qال xadaثna حmاd whو بن سلمة عن haaبt عن أنس أنa أهل اليمن reer yمaneed qadimuu way yimaadeen عalى رasuuل الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilahi bay u yimaadeen faqالوu waxay yidhaaheen ibcad dir macana anaga maca yaga rajulanin oo reer ymaneed baa u yimi rasuulka ilah waay dhahen waxaadna raacisa diyaartoodii bay ku noqonayaan waa wfdiye nina raaci yucalimunaa nabara asunata sunaha iyo walislaama islaamnimadka nabara waa dee shareecadii axkaamteeda nabara qaala anas baa wuxuu yihi faakhada rasuulka ilaahay baa wuxuu qabtay biyadi abi cubaydata faqaala wuxuu yihi haadakani amiinu haadihi اlummati weeyo isagu ku daray bal xadiid kale oo in yar ka yar duwan xadaثna mحamed بن mثنى وبن بشhاar wlfظ بن المثنى qaala xadaثna mحamed بن jaعفari qaala xadaثna شhucbatu qaala سمعت أbا إسحاق يحdث عن صلة بن زفر عن xudayفة قال أنه قال oo صلة بن زفر taaبiciga weyn oo meel kalena kitaabka kaba sugnaa hore ayaa wuxuu caabidkana ahaa ayaa xudayfu kaba warinaya xudayفa yihi jaaءa waxa yimi أهل نجrاn reer نجrاn baa yimi إلىa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay bay u yimaadeen kolley nin caaqib la odhanayay iyo nin sayid la odhanaya nimanku nasaar ay ahaayeen meeshay dabageeyeen ayaaba ah waana nimankii mubaahalada markii hore rasuulka ilaahayba uba bandhigeen laakiin ka joogsadeen laakiin la suluxtamaye ee jizyad iyo wixii ogolaaday ayaa yihi ruux aamina naguba daro qoladaasaa timi xadiidkii hore waxaan soo aragnay reer yamaneed kolley laftiga dambean hayno bukhaari iyo muslim way wariyeene kaasi waa riwaayo muslim uu leeyahay sheekuna raximah اllahu tacaala iyo dee halkan kamuu hadlin xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaha walow riwaayada aanu lahayn bukhaariye laakiin waa isku sharxaya dee sharaxa dee waxa weeyaan shokan yidhi weeyaan laa hijrata bacd alfatxa maqaamu susuna ay kuba magacaabeen labadan riwaaye isagoo eegaya wuxuu leeyay raawigu haddii uu yahay ka hore yidhi ahlalyaman inuu najraad dee waa meel waktigii hore yeman bay raacsanayd waa tan imika sacuudiga kaba mid ah ama isagoo xaafid wuxuu kaba cabira dee iyagu yeman bay kaba cabiri jireen dee waa qarnigan inaga tegey madaxyadiisii uun baabay xaggaa u wareegtay markii dee markaa dowladdan sacuudigu ama melik bin cabdilcasiis cabdilcasiis dhulkaa uu soo gaadhay marka hore yeman bay raacsanayd haddii uu ahla najraan yemantan uu ka cabiray uu ujeeda ahla najraan oo qowlkan labadii qiso inay najraadna yeman bay kaba mid tahay ama ay kuba dhowda ishkaal ma jiro oo ahlalyemanna waxaa looga jeedaa reer najraan kuwaasaa yimi haddii laakiin ay tahay laba arimood ay kala toontaa loo jeedin laba waaqacay noqonayaan buu leeyaho laba waaqaco oo kuwana nimanka nasaarada ahaabaa uba yimi oo ruux amiino dee jiziyad iyo waxaa iyo waxay ay kulaba heshiyeen qabta iyo umuurahooda taas bay doonayeen kuwana waa dadkii kale yamaneed ayay noqonayan lakin wuxuu yidhah taa hore arjaxo in meesha uun ay qadiyo keliya wada tahay najraantii uun dee yeman lagaba cabiray taasba weeye waa siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho dee najraanna waa magaalo weyn oo imakaba yeman kuma soo dhaweey sacuudiga kaba mida kolley qaryooyinkeeda inta badan ee ku hareereysan waa intay uba badantahay qaryooyinkeedaas degaankaas iyo magaalada badankeeda niman makaarimo la yidhaaho ama makaarimo la yidhaah baa la degan waa niman baadinyo kamida waa dadka u badanba degaankaas ama qaryooyinkaas weeye waa laga yaaba ilaa laba boqoloo sanadood waxaan gaadhin ayay dee fikraddaa qasani ay gashay makaarima la yidhah dee sacuudiga mala inahoodunbuu ku hareereeya wadan laakiin waxa weeyaan oo niman makaarima la yidhaaho qabiilo dhan oo reer baniyaam la odhanaya oo niman dee dagaalkana aad u dagaal badnaanaha taasoo kaleo dee fikradda wada qaataa jira ama intoodii badnayd ay qaatee waa dadka meesha degan imakadan baan sheegaya anuu tan ka warramaya oo makaarima nimankaa la yidhaha waa qom dee shiicadaba ka durugsan weeye oo baadiniya can ahli najraan biqowli marka haddaba waxa weeye qoladaasaa u timi oo faqaalo waxay dhan ya rasuul allah ibcatla ilayna rajulan amiina nin aamina noo soo dir annaga oo dee na raaci faqaala wuxuu la abcadsadna waan diri doonaayo wallahi baan ku dhaartay ilaykum rajula amiina xaqa amiinin xaqa amiin ujeedadu waa aad amaanadiisu u badan tahay oo waa kaamil alamanati weeye si aada ugu sifoobay amaano amaanadiisu ay taam tahay baan idin raacin doonaa qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya xudayfa ine rasuulka ilaahay markaa hebel muu odhan waana fadli weyn oo dee halkan fastashrafa laha naasu dadkiibaa u wada madax taagay oo bacnaha iyagoon wilaayo doonahayn iyo arintaasoo arinku aanay ahayn dee meeshana waali kaba noqonaysaa ama xil baad qabanaysaa taa aanay iyagu ugu madax taagayn ama aanay u raqbaynahayn waa arrinta rasuulka ilaahay sheegu ninkani inuu aamin yahay weliba ammaanadiisuna dee heerka ugu sarraysa ay gaadhuu kaamil alamaana yahay taas bay damac ay kaga jireen bal inay iyaga noqdaan ay kuba sifoobaan oo markaasaa nin kastaa doonay rasuulka ilahi inuu isaga magacaabo qaala wuxuu yihi markaa fastashrafa laha الnaasu ay tadalacu ilى اlwilaayati waragibu fiiha xirsa calى an yakuna huwa اlamin اlmawcuuda fi اlxadiiثi laa xirsa calى اlwilaaya min xaysu iyo waa imaam nawowi cibaaradiisii markaasaa rasuulka ilahi muxuu yihi fabacaثa abaa cubaydata bn اljarax xdثna isحاq بن ibrahيm qال aخbarana abu daud الxafariي qال xadثna سfyaan wthawr عan abi isحاaq bhada الاسنaadi naxوh baabu fadائل الxaسن والxuseyn radي الlahu canهuma bal xasan iyo xusein fadaaishoodii ayuu baabkiisii yahay koley alubeytkii qeybo kaba mida ayuu imika halkan inoogaba bilaabmay waana dee laga yaaba inay waxyaalo kalena soo dhex galaanba waa xasan iyo xusein oo dee kolley waxba imika tarjamadooda iyo taariikhdooda kama hadlayno bal fadligoodii weeye dee xasan baana weynaa xuseinna waa ku xigay say u badan yihiina xasan sanadii saddexaad ee hijiradu dhashay xuseinna sanadii afraad labadana rasuulka ilaahay baa magacyada u bixiyey oo markii hore xasan xarbi baa loo bixiyey rasuulkaa yihi maxaa idankaygii u bixiseen oo xarbi ba yidhahdeen oo xasan buu yihi xuseinna saas oo kale markaasuu isagana waa ka bedelay oo xusein buu yihi ka saddexaad ee dee yarida kuba dhintay faadima dhashay muxasinna de adigu rasuulka ilahi baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh u bixiyey bal iyaga isagaana ka wanqalay weeye oo labadoodan xasan iyo xusein ah haddaba fadaaishoodii dee waan garanaynaa xasanna malaa kontonkii hijirada haddaanay ka yar horeyn ama ka dambeyn buu madiine kuba dhintay waa la sumeeyaa la idhaah ama isagoo masmuum u dhintay rasuulka ilaahina aad buu ugu eekaay u shabihi jiray xuseinna koob iyo lixdankii hijirada ayaa karbala laguba dilay isagii dad kaleo dee aalubeytkiisii kaba mid ama qoyskiisa kaba mide xadaثanي أحmed بن حmbل qaل xadaثana سفyاan بن عuyaynةa qaل xadaثanي cubaydاللahi بن أbي يزيد عن ناaفiع بن جubayr عن أbي هurayرaةa عن النaبي صلى الله عليه وسلم أنه qaala لxasن rasuulka ilaahay xasan macnaa waa la lishani xasan waa anxa xasan xasan isagoo ka hadlaya wuxuu yihi isagu la yihi maaha isaga lamuu khitaabeyn ee laakiin shanigiisuu sheegaya ama isagu kaba hadlayay allahuma ilaahayow wuu siday markaasna inii anigu uxibuhu waan jeclahay ee faaxibahu jeclow waaxbib man yuxibuh waa fadli aada u weyn ilaahay buu baryayaa ilaah waan jeclahay buu ihi adiguna jeclow ee waxaanad isaga jecla waxaan jeclaataa cidda jecelba jeclow xadaثna بن أbي cmر qال xadaثna سفyاn عan cubayd الlahi بn أbي يزيد عan ناaفiع بn جubayr بn mطcm عan أbي هurayرaةa qاal أنhu qاal kharجtu waan baxay abu هurayra yihi maعa rasuuli الlahi صلى الlه عليه وasلم في ضاaئfaةi min النهar waa in maalin kaba mida ujeedadu wkti ama qطca maalinta kaba mida wkti buu baxay ama gelin hore noqota ama galabe adigu rasuulka ilaahay wkti maalin kaba mida ayun buu raacay laa yukalimuni ilamu hadlayn walaa ukalimu macnaa way wada socdeeno dee isagu ina hadal rasuulka ilaahay kuma bilaabi karee rasuulka ilaahayna markaa lamu hadlahayn xataa jaa ilaa uu yimi suuqa bani qaynuqaaca nimanka yahuud ahaa ee qaynuqaac suuqoodii uu yimi uma insarafa rasuulka ilaahay baa haddana gadoomo suuqii buu ka tegey xataa ataa ilaa uu kaba yimi khibaa faadimata faadima aqalkeedii waa aqalkeedii un asalka hore khibana waa dadkaa reermiyiga aqalada ay dhistaan baa khibaa la odhanaya faqaala wuxuu yihi asama halkan miyuu yahay lukacu kii yaraa xasan baana roon dee xusein kaba roon miyuu yahay lukacna manaa asagiir baa halkan uu yahay de kolkol ruuxa la-iimka ah iyo ka ama aan garashadiisu dhamayn iyo ama doqonkiiyo kolkol lukacna waa la yidhaahaaba imika taas maahe macnaa waa kii yaraa ama halkan ma yahay de asamana kolley waa bmacnaa hunaakay noqotaaye imaka halkanse bimacnaa hunaa baan ku fasirayna aqalkii buu joogaa hortiisii fadhiyaay halkan ma ku sugan yahay oo ma joogaa lukacu asama lukacu yacni wuxuu ujeedaa abu hurayra ale xasanan fadananaa waxaan u malaynay hore umuu soo bixin buu leeyahay waxaan deeta u malaynay annahu waa xasan inamaa taxbisuhu ama anahu shaniya inamaa taxbisuhu inay joojinayso markaa raajinayso ama ay xabaasayso dibdhigayso umu hooyadii waa faadima eh لأn تغasilahu si ay ugu maydho oo وtulbisahu de rasuulka ilaahayna waa ilmaha yare boorkii galgalanaya de iska caruurta yaryar shanigoodii weeye bal si ay usoo hagaajiso intay u maydho ay wax u xidho inay taas uu hore ugu soo bixi waayo u dibdhigto وtulbisahu ay huwiso skhaaban skhaab skhaabna adigu waa w adigu waa kulun buu ahaa sheekh watu kaba cabiraya raximah الlahu taعaalى wuxuu leeyahay waa qirاءaة min الqrnfl والmiski والcud wanaxwiha min akhlاaq الdib yucmalu calى hayati الصubxa waa kuul oo kale luqunta la sudo oo qoronfal iyo waxyaalaha udgoon miskiya bay ka samayn jireen oo ama waxyaala diba sandee tusbaxna waa loo samayn jiray marka inamada yaryar iyo hablaha yaryarba ama caruurta yaryar bay adigu luqunta ama ay dee u xidi jireenba kaas baa sakhaabka uu yahay malaa laftigan sakhabna haddii saad xataa loo bedelo qaylo iyo sanqadh buu tilmaamaya dee waxyaalahaas uu kaba koonyaya kharasaadkiisii markay dhaqdhaqaaqaan way sanqadhayaan oo tan baa markaa laftigan dee macnaa ay kuba sugan tahay sawd iyo dhawaaq iyo waxaas looguba magacaabay falam yalbas ma nagaano muu sii jooginba uma sii raagin wayo an jaa-imi yasca isagoo ordaya xataa actanaqa ilaa uu qoroqoraystay kullu waaxidin mid kastoo minhuma waa rasuulkii ilaahay iyo dee inan ki yaraa saaxibahu rasuulka ilaahay baa dee waa naxariistiisii iyo dee jacaylkii iyo bal taas ayuu ilmihii yaraa qaaday oo dee luqmihii bay isdhaafsadeen faqaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi allahuma inii uxibhu faaxibahu waaxbib man yuxibah oo man yuxibuhu baan ujeedaa cidda jecelna ilaahu jeclo waa ducada weynba iyo dee rasuulka ilaahayna jacaylkiisii baabatan waa dee xasanna kolley fadli weyn baaba uguba sugan waxaana halkan leeyahay waxaa kuba sugan caruurta yaryarayd waxyaalaha in loo xidha ee ziine ah inay dee banaan tahay nadiifintooda la nadiifiyo khaasatan markay dadka ahlalfadl iyo taasba lala kulmayaan ama istixbaabu nadaafati mutlaqana waa inoogaba sugan tahay xadaثana cubaydالlah bn mucaadin qaala xadaثana abi qaala xadaثana shucbaة can caliyi wahuwa bnu haabiti qaala xadaثana اlbarw bnu caazibin qaala raأytu اlxasana bna caliyin baan arkay calىa caatiqi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam isagoo rasuulka ilaahay degtiisa saaran walxalwa yaquulu nebigu uu leeyahay allahuma inii uxibuhu faaxibahu adguna jeclow xadaثna mحamed بن bشhاar وabubkr بن ناaفiع qال بن ناaفiع xadaثna غundr qال xadaثna شhucbaة عan عadiي whuو بن haaبit عan الbrاي qaala wuxuu yihi raأytu waxaan arkay rasuul الlahi slى الlaه عليه waslم rasuulkii ilaahay waadican xaalu yahay mid dhigay alxasana bna caliyin calaa catiqi degtiisa saa u saaray oo dul dhigay wاlxal wa yaquulu allahuma inii uxibuhu faaxibahu xadaثanii cabdالlahi ibn الrumiy kolley horena kitaabka waan ugu soo aragnay cabdالlahi ibn mحamed baa la yidhaahaa arumi cabdالlahi ibn mحamed الrumi deetan mukbashuroy alyamaamiy oo de waa nin reer yamaamaha kolley baqdaadna markii dambe degay malaa muslim kitaabkiisu baabu kuba sugan yahay وcabaas ibn cabdالcaظim الcambariyu qaala xadaثana nadr bnu mحamedi qaala xadaثana cikrimaة wahuwa bnu camaarin qaala xadaثana iyaas can abihi abihi salamaة bn akaca weeye qaala wuxuu ihi salama laqad qultu waan hogaamiyey oo binabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam iyo wاlxasani wاlxuseyni baklatahu baqashiisii ashahabaa ee midabkaa lahayd baashabka ahayd ayaan ku kaxeeyey oo macnaha rasuulka ilaahay baa baqashii buu fuushanaa waxaa dee maalan ka horeeyey mid ahaa midna xagga horuu saaray midna xaggiisa dambe saddexdoodii baa baqashii wada fuushanaa garhkana waxaa hayey ama dee taasay lijaamkeediiyo xakamaheedii waxaa hayey oo maalan waday saxaabigan xataa adkhaltum ilaa geliyey xujrata nabiyi sala اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay aqalkiisii haadaa qudaama kani xaggiisa horuu kuwa sugnaa wahada dee waa labadoodii mid ahaana khalfahu gadaashii oo dee kolley umuurahan irdaafka iyo kal hadday daabadu karayso mid wax ka badan inuu fuuli karo horeynu usoo maray dee mar kala duwanna rasuulka ilaahay oo lala fuulay waa ti aynu soo marray imika waaba laba ilmood oo yaryar oon miisaan saasaba lahayn baabu fadaa'ili ahli beyti nabiyi salى اllahu alayh wasalam kolley rasuulka ilaahay ahlubeytkiisii ayuu fadaaishoodii dedana waa dadkii qoyskiisii bal haddaan eegno qoyskiisii aada u dhowaa cabdimualib dadkii uba abtirsana uba abtirsanayey ee dee isaga la kulmay rasuulkii ilaahay ee rumeeyey iyo dee dee wixii kaba sii beermay iyagaa dee ahlu beytkiisa waan inta aynu soo marrayba qulooym laynoo tiriyey xadiidkii hore zayd ibnu arqam warinayey walow dee inta aanay kuba koobnayn qoyskii oo kolley dee dad kaleba oo iyada saasin bal maalan qoyska un kaba mid ahaayo oo ilmo cabdimualib ahaa sida nofel ibn alxaris iyo dad iyaguba dee kaba bermay ay jireen kitaabkana hore aynu dee dikrigoodba ugaba soo marmarnay ay jireen oo intaanay kuba dhammayn bal waa rasuulka ilaahay ahlubeytkiisa fadaaishoodii iyadna wax kaba mida un xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabdالlahi bn نmayri wlfd لabi bakri qaala xadaثna mحamed بn bshri can zakariya waina abi saa'ida can muscab bni shaybata can safiyata binti shaybata labadoodu iyagoo san wuxuu kala warinaya horeynu usoo maray safiyana barhkood inay yidhaaheen waa saxaabiyadu waynu soo maray bukhaarina kitaabkiisa ay dhacday ma inay rasuulka ilaahay kaba maqashay walow daarqudni oo kale iyo uu inkirsan yahay taas muscabna aabihii bay edo u tahay waayo muscab ibnu shaybata ibnu jubayr ibnu shaybata ibnu cusmaan weeye iyadna waa safiya bintu shayba marka aabihiisa shayba ayay safiyadani edo u noqonaysaa qaalat waxay tidhi isaga waa min sikaari taabiciine qaalat caaishatu caaisha tihi kharaja الnabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay hadaatan aroor waxaal calayhi korkiisa mirdun waa kisaaun waa maro lahuwado uun horeynu usoo aragnayna kitaabka korkiisa uu yahay mirdi muraxalun macnaa suuro raxli ama koorahan khaasatan mee geeliya waxyaalaha ay kay duldhigi jireen ba raxliga ay odhan jireen suuradiisaa ku sugnayd oo macnaha waxa weeya waa maro waxay ka samaysayd waa inoo dambaysaa ee laakiin waxaa suuro markaa raxli ayaa kuba samaysan kolley nusqooyinka intooda badan waa sida dhacday barhkood baa kitaabka muslimba uu leeyahay ruwaadda murajalun ay dhacday oo iyada marka haddii murajalun la yidhaaho waa maraajishii oo waa dherigihii oo suuro dheri oo kale ayaa ku taswirnayd waya bal muraxal baan ku daysanaynaye muraxalun oo min shacarin ay mansuujun waxa laga sameeyey marada min shacarin timo aswada waa sa dee waxa weeyaan waa timonsa ama kuwa riyaha oo kale dhogortoodaas iyo waxyaalahaas oo madoobay ayaa waxaan layseegeeyo taasuu kaba samaysnaa fa jaءa alxasan bnu caliyin baa yimi rasuulka ilaahay maradaasuu huwan yahay ama faadkhalahu maradii buu hoosta soo geliyey waa maradii uma jaءa alxuseynu fadakala macahu isaguna uu la galay uma jaءat faadimatu faadkalaha isaguna uu soo geliyey maradna waa is way ka wada saraysaa uma jaءa caliyu cali baa yimi faadkhalahu wuu soo geliyo uma qaala wuxuu uhi inamaa aayaddan buu aqriyay inamaa yuriid اllahu liyudiba cankum rijsa ahla اlbeyti wayuطahirakum tahiira macnaa uu yahay dadkaa uu rasuulka ilaahay maradaa ku deeday waatan caashiyaba soomuu gelin ahlu beytkiisii guud way yihiin laakiin kuwani waaba dee si khaaskahayd ee casabadiisi iyo kuwaasi waa qoomkan rasuulka ilaahay kisahan iyo maradan uu kuba deday kolleyna ayadan iyo wixii kuba tacalluqsan iyo bal riwaayaadka kala duwan ee yimi iyo balaa meelaha ugu ansabsan ee dee jamcin ahaan waxa weeye ibnu kahiir tafsiirkiisa oo kale waa muhim bay tahay bal waan leenahay duruqda axaadiisan iyo umuuraha iyo wixii kuba tacalluqsan iyo dumarku ma gelayaan mise ma gelayaan iyo bal haddaba ilaahay wuxuu doonayaa liyudhiba cankum inuu idinka kaxeeya rijsa wax kastoo mustaqdara weeye khuluqii xumaa iyo camalkii xumaa iyo wixii aan toosnayn iyo cadaabkii iyo wixii oo dhamiba rijsigii way soo gelayaan inuu idinka nadiifiyo ahlalbeyta wayudahirakum tadhiira oo dee rasuulka ilahi ahlubeytkiisii weeye kuwani asxaab alkisaab bal intan qoyskan isaguna rasuulka ilaahay qoyskiisu kaba mid aha mawaalidiisii ayaan raacinaynaa kolley casharadu bal intay socon karaan ballan sileeyahay ha socday haddii ala idhaahay baabu fadaa'ili zayd bni xaarisata wa usaamata bni zaydin radia allahu canhuma labadan isdhalay fadaaishoodii weeye xadaثna qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثna yacquub bnu cabdالraحmaan alqariy عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أبي عبد الله بن عمر أنه كان يقول وxوu mid yihaaهa mا كuنa maanaan ahayn haddaan أصحاabta nahay ندcو kuwa ugu yeedha زayd بن xاaرثة زayd بن xاaرثة إلا زayd بن محمد berigii hore waxaan u نaqaanay un زayd بن xاaرثة aan ugu yeedhi jirnay زayd بن محمد حatىa نزل ilaa uu degay oo في القرآaن qرآaaنka dhexdiisa qowlkan ilaahay ee uu yihi udcuuhum liaabaaim dadkaa dee caruur inamadiina kaba dhigateen dee inamadiini ma aha eh aabbayaashood uguba yeedha huwa idinkoo aabbayaashood uguba yeedha aqsadu cinda allahi taas baa dee cadaalad badan ilah agtii taas baa toosan waa wixii abooda gartay haddii dee aabbayaashood garan weydaana waa walaalihiina iyo mawaalidiina sida qur-aanka ama suuradda inooguma sugan bal markaa waxaa kolley arrinku ahaa isagoo yar baa la qafaashay oo dee carabi waa taasoo may ahayn dadkii addoomaha uun ahaaye haddii reer la galo ama meelaha dee cid meelaha lagaba helo hadday doonaan addoomay way dee qaadi jireen oo meelahaasay kaba iibin jireen isagoo yar baa inta lasoo qafaashaa la keenay suuqii cukaad marka xakiim ibnu xisaan baa soo iibiyey oo usoo iibiyey ciddadii khadiijatu bintu khuwaylid ayuu usoo iibiyey rasuulka ilaahay baa weydiisay siisay markaa iyaduna markaasoo dee wuxuu ahaa isagu addoonkiisaba ahaa rasuulkii ilaahay baana xoreeyey waxaana dee reer carbeed buu ahaayo reer beni kelbi laba odhan jiray aabihii iyo adeerkiiyabaa markay malaha warkii beri dambe maqleen meeshii uu ku dambeeyey inay ogaadeen buu yimaadeen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bay uba yimaadeen waxay weydiiseen inuu kuba daro rasuulka ilaahay baa yidhi de hadduu idinka idin raaco idinka idin doorto khalaas anigu waxaan ka doonayaa ma jirta uu idin raaci oo wuxuu doortay rasuulka ilaahay inuu laba joogo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh adugu rasuulka ilaahayna dee markaas sidii caadadoodu ay ahaan jirtay inankiisuu kaba dhigtay tabaniga caynkaasna waa laysku dhexli jiray dee waana loogu yeedhi jiray ninkan inankiisa kaba dhigtunbaa magaciisa uu qaadan jiray xaaladu taas bay ahayd madiine markii la yimi yo weliba sanado dabadood ee suuradani sooba degtay ayaa dee waxa weeyaan ilaahayna yidhi de adciyadiina kama dhigin inamadiinii oo de maaha inamadiinii a dhasheen ma aha aabbayaashood uguba yeedha ayay arrinku noqotay in magaciisii hore zayd ibnu xarisata aabihii waa laba garanaye taas inuu noqdo waa markii dagaalkii muuta isagoo qaa'idkii koobaad ba ahaa lagu dilay قال الشhيkh أbو أحمد محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال xdثna qتيبة بن سعيد بhذا الحdيث bal intan kley waxaynu marar kala duwan soo aragnay أbو إسحاq إبراهيم بن سفyاan oo ninkii kitaabka mسلم kaba wariyey ah oo tacliiqyo sidana leh xadiid uu muslim wariyey oo isaguna dariiqa muslim uu kaba wariyey oo dariiq kaloo kii muslim ahayn oo uu muslimku laba sinaado uu yeeshay ayuu sheegi jiray inu kuba soo arki jirnay maanta isagii maaha waa abu axmed aljuluudi weeye waa ninka labaad ee kitaabka muslim inoo soo wariyey abu isxaaq baa muslim kaba wariyey abu isxaaqna dee dariiqa aada u mashhuursan ninkana ka wariyay moxamed ibnu ciise la yidhaha abu axmed aljuluudi marka maxaa maanta dhacday sanad caaliyu isna yeeshay oo bal maalan sanad caali u yeeshay oo bal maalan ruux baa kaba dhacay markii hore isaga kitaabka uu warinayay muslim wuxuu ka warinaya abu isxaaq abu isxaaqna muslim muslimna qutaybat ibnu saciid marka abu axmed aljuluudi iyo qutayba laba nin baa u dhexeeyey imika maxay noqotay abulcabaas isaraaj oo nin aad dee dhowr iyo sagaashan gaadhaya iyo maxamed ibn yuusuf cabdillahi ibn yuusuf aduweyri buu xadiidkan kaba maqlay iyaguna qutaybay la kulmeen oy kaba maqleen marka maxaa ka dhacay sanadkii ruux baa kaba dhacay halku markii hore abu isxaaq can muslim can qutaybata ahaa imika waa dee abulcabaas iyo ninkan kale laba socdo can qutayba marka waa intan sanadkaa caaligaa inuu leeyaho tacliiqan muslim ma laha abu axmed aljuludi baa meelo kalena kitaabka uu ku leeyahy xdثna أحمد بن سعيid الdاrمي qال xdثna حbاn qال xdثna وhyb qال xdثna mوسى بن cقبة qال xdثnي صاlم عن cبداللahi بmثل xdثna يحyى بن يحyى ويحyى بن أيوب وqتيبة بن حجر qال يحyى بن يحyى أخبرnا وqال الآخرون xdثna إسماعيل iyo cنون بن جعفر عن cبداللahi بن dيناr أنه سمع بن cمر يقول bacث wuu diray رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم bعثا ciidan buu diray وأmara wuxuu أmiir ugaba yeelay عalayhim ciidanka usaamaةa بنa زaydi usaamaةa بنu زayd kolley ciidanka wuu magacaabay qaydka waa magacaabay dadkii raacayeyna waabay raaceen bal rasuulka ilaahi markuu cuslaaday bay ahayd oo ciidanku isagoo madiine ka soocmay boo madiine korkeeda degay ayaa haddana markay ogaadeen rasuulku inuu culus yahay baanay bixin oo ay sooba noqdeen waana ciidankii rasuulka ilaahay ku dardaarmay markii marado wafaadkiisii dardaaranadiisii ay kaba mid ahayd anfiduu bacثa usaamata ciidanka usaama dira macnaha celinina rasuulka ilaahay baa magacaabay umuuraha tartiibiyey meeshay u baxayaan laakiin wafaadkii baa kasoo gaadhay iyagoo taas muslimiinta qaar baa tala abubakr usoo jeediyey markii la doortay marka horena isna ciidankaasu kaba mid aha dadkii raacayay isagiiyo cumar iyo usaamo sideediyo toban jirna madax buu yahay raggaa waaweynba bal maalan markaasuu isagii markuu dee amiir noqday ama amiir almuminiin khaliifadii rasuulka ilaahay cumarna isagaa weydiistay laakiin iyadoo lagula teliyo waa tan carabi ay dee waxyaala ay kale ay kaba muuqdeen bal ciidankan dhulka sheesham adraafteeda ku socda ha dirin waa diiday oo uu diro dee si rasuulka ilaahay dardaarankiisuu fuliyay haddaba bacdigu markaa muu bixin waa bacdigaa markii dambena uu ku dardaarmay in la fuliyo oo ay tagaan oo halkii loo socday dee waanay tegeenoo way soo guuleysteen oo way soo noqdeen oo bal maalan taasi haddaba markay taasi dhacday ayaa maxaa dhacay fadacana الnaasu dadkiibaa waxay dureen wax ka sheegeen fii imrati waa inankan yar laba arimood weeye waa mawaalidii waa midoo dee dadkii yar nukuwo carbeed iyo waxyaale kuma jirtay waxa weeye meeshii waxbaa meeshii iska imanaya de dadkii waa bashare arrin kalena waa inan yar oo dee sideed iyo toban jira weliba jiha dhe fog oo reer sham dee adraafteedii baaba loo diraya markaasay imradiisii bay dadka qaar dureen kolley dadkii laynoo soo naqliyey waxaa kaba mid ah ragga hadallada laga helay cayaash ibnu abi rabiicata saxaabigaa la odhanayay dee mala qolooyin kale imradiisii bay dureen n waaye faqaama rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa kacay ina welina ciidankii wuu magacaabay uun welina muu cuslaan ciidankuna dee intii uu tajiiska iyo lagu jiray ama bixiisa iyo waxyaalahaas baa waktiba qaatay markaasaa wuxuu ihi faqaala markay hadaladaas soo baxeen waaba kun aan leenahay abubakr iyo cumar iyona ciidankan bay kaba mid ahaayeen in tadcanuu kolley sheekhu siduu inoo faa'iideynayana ficilkan dacana laba macnuu ku yimaada mid waxa weeye markay noqoto cirdigoo kale iyo nasabka iyo waa wax ka sheeg ruuxan la dacnayo ama ceebeyn marka ay noqotay ee jaanibkaas mudaariciisu yadcanu buu ku imanaya cayntu way fadxisnaanaysaa dacana yadcanu waa xarfu xalqi waa qiyaaskiisii bal taas weeye haddii laakiin ay noqoto warankoo kale ama ruux dee la gujiyo far iyo waxyaale laguma gujiyo oo gujadii iyo wareenkii waran laysku wareemayo oo kale iyo taa iyada yadcunu baa la odhanaya caynta ayaa la daminaya laba luqana way soo naqliyeen sharxa idinkuma sugantahay kolkol labada wejna waa i soo naqliyeen labada macnabana waa lasoo naqliyey imika halkan maxay tahay in tadcanu haddii amaanta wax ka sheegtaan fii imratii waa inankan usaamaa madaxtinimadiisan iyo amiirnimadiisan faqad kuntum waxaa ideen tadcanuuna kuwa dura oo wax ka sheegaba fii imrati abiihi aawey aabihii imradiisii min qabl oo dee dagaalkii muta isaga ka madaxa malaa taas mawaalinimo iyo taasba weeye ayuunbay markaa isagu nin weyn buu ahaaye dacnigoodaasi ah aabihiiba waxbaa kaba sheegayseen dadkii buu leeyahay ruuxna umuu magacaabine waymullaahi ilaah baan ku dhaartee in kaana wuxuu ahaa aabihii inuu shaniya kaana waa zayd la khaliiqan mid xaqiiqo ku ah ku mudan u qalma lilimrati madaxtinimada wain kaana waxaan u ahaa lamin axab الnaasi ilaya dadka kuwa loogu jacayl badanya xaggayga ayuu kaba mid ahaa wain haadaa kana waa usaamuu sheegaya lamin axab الnaasi ilaya bacda isaga dabadeed dadka kuwan ugu jeclahay ayuu kaba mid yahay taas buu ihi zayd oo de waa mawlihiisii waana xibu rasulah wabnu xibi waa talaba idhaahe waaba xadiidkan xadaثna abu qurayb abu qurayb mxamed ibn اcalaa qaala xadaثna abu usamata can cumara yani bna xamzata can saalimi can abihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala wlxaal huwa calى اlmimbari in tadcanuu haddii aa wax ka sheegtaan durtaan ceebaysaan ba fii imaarati waa usaame imaaradiisan iyo madaxtinimadiisan yuriidu usaamata bna zaydin faqad dacantum waa dacnideen arrinkani wax la qariibsado maaho waxba idin horeeyo aabihii imaaradiisiiba min qabli isaga horti waayo ma hayn muutowna marar kalena rasuulka ilaahay dee isaga amiir ciidan buu gaba dhigay waymulahi ilaah baan ku dhaartay in kaana wuxuu aabihii la khaliiqan laha macnaa mid mudan u qalma oo imaaro u qalma ayuu ahaa waymulahi in kaana laabina in kaana wuxuu allaa xabadnaas ilaya kolley midtuna way qadarnaanaysaaba santii riwaayada hore inoo faa'idanayse dadkan uguma jeclayna waa ahaa waymullaahi ina haadaakani waa inankan yar ee waa sideed iyo toban jirkaa dee waana kusoo guulayso hawshii loo diray si fiican buu usoo gutee laha ay lilimaarati la khaliiqu weeye isaguna xaqiiqo mid ku ah weeye ama mid u qalmo weeyaan yuriidu wuxuu ujeedaa usaamata bna zaydin waymullaahi in kaana la axabahum ilaya min bacdi dadka kan ugu jeclahayba isaga dabade ama kuwan ugu jeclahay ayuu kaba mid yahayba fa usiikum bihi waan idiin dardaarmayaa ina si fiican xurmadiisa iyo maamuuskiisan idiin dardaarmaya fainahu min saalixikum dadkiina fiicfiican buu kaba mid yahay kolleyna way muuqato markii dambe fitantii dee saxaabada ay muuqatay dadkii ka dheeraadeen inna waxaa dhexgelin buu ahaa ilaa kaba dhimanayay radia allahu tacaala canhum canhuma wacan saa'ir asaxaaba taas wey kolle xadiidku waa inoo muuqdaa ama dee waa laftigiisi waan soo laqbayne waxa uu leeyahy waxaa inooguba sugan in ruux catiiqoo la xoreeyey imaaradiisa iyo inuu amiirnimo noqdo de addoon maha markaas laakiin waa catiiq banaanideeda in dee dadkii kale ee aanay inna ama carab ha noqoto ama aanay dee addoonnima uhoreyn lagaba horreysiiyena way nooguba sugan tahay ilmo yar kol hadduu wixii macrifo u leeyahay dee yariduna ninkaas sideed iyo toban jirku ah waktigoodina dadkaasi dad maaha sideed iyo toban jirkeedana may la mid ahayne waa dadkaa dee iyagu kolley hawl kastaba loo diraye lagu aaminaye dee gaashanqaadkaana way ahaayeen bal taa tawriyatu sagiir cala lkibaarna way nooguba sugan tahay waana taa ama labaatan buu ahaa ama sideed iyo toban buu ahaa kii faadilka ahaa ee fadliga ziyaadada a lahaayoo jooga in kii isagu mafduulka ee laga fadliga badnaa dee xil looba dhiibo maslaxa markay kuba sugan tahayna xadiidka way nooguba sugan tahay kolleyna fadli weyn baa ugu sugan zayd iyo inankiisaba wallahu subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk